haatanna kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aynu kusoo qaadan doonna waxaa ka mid ah haweeney ku dhowaad labaatan sannadood raadinaysa inay mar uun gacanteeda ku kacayso gaadhi oo haatan ku guulaysatay imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ee ka sheekaynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay inta jeer ay gashay imtixaanka wadista gaadhiga iyo dhaqaalaha kaga baxay oo iyaguna la yaabkoogale barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslimkuu beeraqaayay bilkhayr
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay waraysigii musishanka caanka ee maxamed aalto marka aan kuu sheego dee fanka ama isagaa ku dayn ama adaa daynaya laba mid weyaan ama da iyo daal baa kaa reebaya ama geeri baa kaa reeb horta adaa daynaya ama isagaa ku daynaya waa labadaa un laakiin anugu ilaahay waxaan weydiistay inaan mu-adin noqdo oon fankayga ku bedisho haddaan fanka baxo barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale maalmihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida qaarkeed ee si weyn ay u qaadaadhigaysay sheekadii haweenay muddo dheer ee raadinaysa inay mar uun gacanteeda gaadhi ku kaxayso iyadoo ku dhowaad waa haweeneydaasi ee labaatan sannadood daba socotay inay hesho liisanka wadista gaadiidka muddadaasi ay geedida ku jirtay oo wakhti badan iyo weliba dhaqaalo dooriu kaga baxay ayay sheekadeedu noqotay mid aada looga yaabay gaar ahaana go-aankeeda adag ee muddada intaasi leeg ay ugu soo dhabar adeegaysay inay mar uun hantido amaba ay gacanta ku dhigto wixii ay raacdada ugu jirtay idinka dilimaaya dhegaystayaal sheekada aan soo dhoweeyey wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sheekada oo faahfaahsan
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ramadaan wanaagsan sidoo kale caweysiin wanaagsan wagaag cabdixaafid ramadaan wanaagsan baan ku leeyahay bal marka hore sheekada intaynaan usii dhaadhicin oo aynaan mucdeeda u gelin haweeneydani maxay ahayd se waddankeebay u dhalatay maxaynu ku ognahay cabdixakiinow haweeneydan magaceeda marka hore waxaa la yidhaahdaa jazazun waxa aanay u dhalatay dalka kuuriyada koonfureed da ahaan waxay u eg tahay inay lixdankii cabdixakiinow dhaaftay marka waa gabadh da-ah waagaag dee maba yaraba marka goormay soo bilowday inay raadiso ruqsadan amaba liisanka wadista gawaadhida cabdixakiinow horta soomaalidu wax kasta oo adduunka joogo waa ka maahmaahda soomaaliduna de waa tii hore loo yidhi soomaalidu inta inay been sheegto waa qofka waa laga yaaba lakin horta soomaalidu been ma maahmaahdo de waa tii ahayd ninkii dadaalaa xaaji cabaas waa waa gaari karaa gabadhan jaza zon waxa ay bilowday in ay ku guulaysato inay hesho liisanka baabuurta lagu wado sanadkii labada kun iyo shantii oo ay bilowday oo ay imtixaankii ugu horreeyey ay gashay waa muddo ku dhow labaatan sannadood bay noqonaysaa ayay ka hor bay bilowday marka sideebaa muddada intaa leeg iyo ilaa hadda ay waktiga intaa leeg ugu qaadatay inay liisanka soo raadiso oy haatan u gacanta ku dhigto hesho
cabdixakiinow gabadhaasi labada kun iyo shantii markii ay bilowday markii ugu horeysayba waa ay dhacday laakiin halkii ay niyad jabi lahayd waxay bilowday in ay toddobada casho shanta maalmood ee la shaqeeyo ay imtixaanka gasho maalin kasta muddo yar ayay joojisay lakiin haddana waa ay ku celisay oo waxa ay haddana samaysay in ay haddii eeba idmayo ay usbuuciiba ay laba jeer imtixaanka ay gasho cabdixakiinow marka guud ahaan imtixaanka ay gashay ee ay u fadhiisatay si ay liisanka gacanta ugu dhigto sagaal boqol iyo lixdan jeer ayaa cabdixakiinow u fadhiisatay waxaana kaga baxday ha dhaqaalaha kaga baxay lacagta straliinka ama giniga loo yaqaano ingiriiskana koob iyo toban kun oo gini ayay ku bixisay oo u dhigmaysa ilaa iyo laba iyo toban kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah cajabi cajiibda markaa gabadhaasi goobahan ruqsadda gawaarida laga bixiyo wadistooda caan bay ka noqotay marba hadday intaasoo sannadood soo waday
goobahaasoo keliya cabdixakiimoo caanka ma ay noqon imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ee ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay waa hagaag cabdixaafid waxaad tilmaantay in warbaahinta dunida ay qaadaa dhigtay islamarkaana laga sheekeeyey dee haweeneydan lacagta intaa leeg baa ka baxday waqtiga intaa leeg baa ka baxay hadda uunbay liisankii gacanta ku dhigtay heshay muddo ku dhow labaatan sannadood ee kadib dee ma wadataa ama ma haysataa gaari ay liisankaasi kaga ciilbaxday ku wadato
cabdixakiin oo shirkadii xataa imtixaanka ka qaadaysay ayaa waxa ay gabadhan jazaz suul ay la jeclaatay inay marun baasto oo ay ku guulaysato oo ay liisanka gacanta ka geliyaan maalintii ay ku guulaysatay dugsiga la yidhahdo jim bonk driving school waxa ay isugu dareen gabadhaas inay horto ubax weyn oo qurux badan ay siiyaan liisankiina ay gacanta ka geliyaan kadibna gabadhii maadaamo dee waktigaa dheer lacagta badan faraha badan iyo weliba dadaalka iyo sida aanay u niyad jabin markii la arkayna waxaa la siiyey gaari cusub oo qiimihiisu cabdixakiin oo yahay koob iyo toban kun lix boqol iyo afartan lacagta giniga ingiriiska ah oo baabuurka loo yaqaano huyunday oo ay samayso shirkadda huyunday oo iyada lafteeda cabdixakiinow uu leeyahay laga leeyahay dalka kuuriyada koonfureed ilaa saddex iyo toban kun oo dollar marka lacagtaa geriga loo baderana ayay noqonaysaa marka jasa june iyada oo faraxsan in badan soo dadaashay liisankii qaadatay flower ubax qurux badan oo weyn loo dhiibay liisankii iyo gaarigii ayay hal mar gacanta ku dhigtay marka gabadhaasi ka badbaada inay cagteeda maasho oo ayr liisankii labaatan ka sannadood ay raadinaysa ay boorsada ku wadato gaari bay heshay cabdixaafid dee waad garan kartaa qofkaasi muddada intaa leeg ay ku qaadatay imtixaanka in ku dhowaad kun jeer ay marba dhacdo haddana ay korba ma garanaysaa kusoo noqoto dee waad wadamadan waaweyn horu maray gaar ahaan waddankaasi kuuriyada koonfureed oo kale markaad eegto jid weyn baa la gelayaa waddooyinkii waa saaxmed gawaari badan baa jira sidee baa looga falceliyey bulshadii markay warbaahinta ay ka akhriday ama ay ku ogaatay sheekada gabadhan maadaamaay jidkii la soo koraysay la wadayso dadkii
cabdixakiino dadku horta waxa ay si aad iyo aad ah ay gabadha ay ugu hambalyo ugu direen dadaalka weyn ee ay muujisay sida aanay u niyad jabin in uu ku dhammaaday dadaalkeeda inay gaarigii hesho oo marka hataa cabdixakiin oo dhinac laga eega lacagtii gaariga kaga baxday iyo gaarigan iminka la siiyey gaarigan iminka la siiyey baaba qaalisan dee intaas oo jeer qof imtixaan galayna waddooyinkii dee gelisan imtixaankaaga cabdixakiin oo ku barata waxaba laga yaaba dad badan iyadu ka khatarsanaataa aada iyo aad marday intaasoo sannadood ay kolba akhriyeysay shuruucdii marka dhinaca kale haddii laga istaagana dee qofkaas kolba iloobayay haddana dhacayay inuu jidkii lasoo gala haddana walaaceed ay wadataa ma la odhan kara cabdixaafid o
kolley marka la eega da-da iyo marka la eega inta ay tijaabisay dee waa la bedin karaa laakiin dadku waxa ay leeyihiin haweeneyda dadaalka intaa leeg muujisay wax soo celinaya ma jiraan cabdixakiino waxaaba laga baqaya in kale isku daydo inay barato sida diyaarada loo kaxeeyo
waxaan maqli jiro in dadka qaar la yidhaahdo wixii loo sheegay habeenkii markay seexdaan bay iloobaan aada iyo aad baa aada iyo aad baan cabdixaafid ku salaamaynaa aweysi wanaagsan rabadaan wanaagsan baan ku leenahay aada iyo aad bad mahadsantaa cabdixakiin sidoo kale rabadaan wanaagsan aweysin wanaagsan
xubinta halabuurka iyo heesaaga waynuu soo noqon doonaa aynu markana wada dhegaysanno ramadaan bilatay iyo weliba codka fanaanada faaduma cabdilaahi kaahin maandeq
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr gurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr gurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabada bilataya bilkhayr beenkii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr beenkii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaya bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaya bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq islamarkaana barnaamijka caweyska washington aynu hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysa waraysi ay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur la yeelatay musishanka caanka ah maxamed alto kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore uu waraysigu inoo taagnaa لو عارف عيونك لو عارف عيونك لو عارف عيونك سوهت العيون مشايخ أنا معاكم أنا وراكم أريد قصة المشايخ أنا معاكم أنا وراكم أريد قصة المشايخ أنا معاكم أنا وراكم
waa tahay een alto hadal badan haan lagama buuxsho ayaa hore loo yidhi een haddiiba alto la odhan lahaa fanka bedelo maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama fanka hortii muxuu jeclaa alto inuu qabto ama uu noqdo
sagaalay mahadsanid horta ee, anigu ee, waqtigayga inta badan waxaan geliyaa caruurtayda iyo reerkayga tacliintooda caruurtayda tacliintoodan geliyaa Ee, waqtiga kale ee fanka aad ii sheegayso inaan ee, macnaha ee, aad ileedahay ee, fanka haddaad wax kale uga bedelatid maxaad uga bedelan lahayd horta fanka anigu waan saacadan wax kaloo aan uga bedesho garan maayo ila waan gaboobay ee, waana weynaaday runtaan kuu sheegaya marka aan kuu sheego dee fanka ama isagaa ku deyn ama adaa deynaya laba mid weyaan ama da iyo daal baa kaa reebaya ama geeri baa kaa reebaya horta adaa deynaya ama isagaa ku deynaya waa labadaa un laakiin anugu ilaahay waxaan weydiistay inaan muadin noqdo oon fankayga ku bedesho haddaan fanka baxo laakiin inaan fad saf- sii wadwado oo macnaha waa ilaan qodin ka baxay ma ihiye Eh, wax cimri baan leeyahay waqti baan leeyahay inaan cibaadaystaan doonaya weliguna jiidanayay ahayd laakiin waxaan ilaahay weyne waaxidkaa weydiistay inaan muadin ah, professionka fanka ku xiga aan qabanayo haddii ilaahay nafta ii daayo inaan noqdo muadin ayaan jecelahay waa tahay een alto waxaynu kusii siqaynaa gebagabadii barnaamijka een markaynu ka nimaadno dhinaca heesaha suudaaniga ee dib usoo casriyeysay aad qaado een waxaa iyaguna barbar socda heesihii ay lahaayeen fanaaniintii hore een allaahi raxma een kuwaasi oo aad dib usoo cusboonaysiisay oo soomaali ah ood iyagana qaado een maxaad ku dooratay een inaad iyagana aada dib usoo cusboonaysiiso
runtaa sagale mahadsanid horta anigu waxaan sameeyey hadda aan wadwaday ee barnaamij la yiraahdo dadka la iloobay waayo dadka wixii ee, afartan jir ka sarreeya waxay dhegeystaan bay laayihiin Ee, se hadda heestaan soo casriyeed aan ugu jecelahay ee aan hadda aan isleeyahay ee ha- aan isleeyahay hala qaado waxa aad- aad ma aad qaadid waxaan isleeyahay heesta la yiraahdo gaasira gaasira inaga yaa ina kala guraya heestaa ayaa jeclaystay in barnaamijka ee xagga dambe aad kusoo gunaanatid ama aad barnaamijka aad soo gelisid heesta gaasira la yiraahdo ayaan casriyan dib u tumay
hadduusan godoomo geeda doonaya gaajiyo haraag markay gabax noqdaan hadduusan godoomo geeda doonaya gaajiyo haraag markay gabax noqdaan qarmeelu sii galayay hadday gowracaan qarmeelu sii galayay hadday gowracaan garta inaasan weyna loo geysan jire gartaakii wax garaada loo geysan jire kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya
ugu dambeyntii een maxay tahay fariinta aada halkani aada jeceshahay inaad hawada u mariso fanaaniinta een maadaamo aada dee khabiir tahay usoo taagnaa fankii hore iyo fanka imikaba wallaahi waxaan aan aan aan ku boorinaya fanaaniinta in loo noqdo heesihii dhaqanka ahaa ee hidahayta iyo iyo iyo waalidiinta aan ka soo gaarnay ee hidaha iyo dhaqanka ahaa kuwa inaan dib ugu noqonno waayo kuwaasi laxan ahaan bay originali u dhisan yihiin kuwa inaan wax ka dhigno sida qaraamiga sida ee, ciyaarahan jiib iyo jaanta waxa la idhaahdo ee, dhaqankeenaba ka badanba laxamadan kale hadda aansa samaynayna ama dadkan kale aan raacraacayn waxaaba naga badanba dhaqankiina kaa haddaan hirgelin oon casriyeyno fankiina cirkaasuu gaarayaa anuu dhallinyarada maanta fanka ilaa waan ka weynaaday intaasaan ku boorinayaa inay fanka hore ugu socdaan hore loo socdo oo wixii qadaf iyo dembiga layska ilaaliyo wixii laakiin rasmi ah ee fiican ummadda in la gaarsiiyo waa wax wanaagsan ee intaasaan kaga baxaya
hadduu kugu daa'o gunyaduu dhasho ee galaba carrow geeddi loola labay
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
hadduu kugu daa'o gunyaduu dhasho ee galaba carrow geeddi loola labay geljire haraadani hadduu beesha uu gubo geljire haraadani hadduu beesha uu gubo